waxaa heer gabagaba ah soo gaaray dhismaha wejiga koowaad ee wadada laamiga ah ee isku xirta magaalada beledweyne iyo degmada farlibaax ee gobolka hiiraan wadadan oo dhismaheedu iska kaashanayaan maamulka hirshabeelle iyo bangiga adduunka ayaa waxaa kormeer la xiriira habsami u socodka dhismaha wadada ku tagay wasiirka wasaaradda waxbarashada hirshabeelle siciid xagar amalow guddoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan calasow maayarka magaalada beledweyne nadar tabaax maalin iyo taliyaha qeybta booliiska gobolka hiiraan isaaq cali cabdulle cumar cismaan calasow guddoomiyaha degmada beledweyne ayaa ka warbixiyey dhismaha wadadan
maanta waxaan joognaa wadada firlibaax oo xaqiiqdii aan soo kormeernay oo heer gabagabo ah marayso waddadan xaqiiqdii in muddo ay soo socotay waxaan qayb ka ahayn bilowgii waddadan asmantageeda iyo qiimadeeda xaqiiqdii waxaan u mahad celinaa cid allaal ciddii ka soo shaqaysay dhismaha waddadan ugu horeeyo ugu horeysa wasaaradda qorsheynta dowladda hirshabeelle iyo madaxda mashaariicda s r b oo xaqiiqdii mashaariic badan oo horumareed ay ka fuliyeen oo ay ka mid tahay waddadan iyo sidoo kale laba m c h oo aada u waaweyn oo ayagana maraayo heer gabagaba ah waddadan markii la bilaabayay waxaan ka war haynaa waxaa laga maray rafaad aada u badan in la furo jidadka in waxaan ka war haynaa markii la bilaabaya in guryo ay ku soo aadeen waddada la dumiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle siciid xagar amarow iyo maayarka magaalada beledweyne nadar tabaax maalin ayaa bogaadiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha waddadan waxaan ku faraxsanahay inaan maanta imaado laamigan quruxda badan leh ee magaalada beledweyne weliba xaafadan hillaac laga samaynayo inaan indhahayga ku arko inaa shaqaalihii ka shaqaynayay iyo muxuua madaxdii ugu sarraysay degmada oo mar walba heegan u ah inay laamigan iyo laamiyo kaloo imaan doono ay dadka horumarkiisa qayb weyn ka qaadan doono inay ka shaqeeyaan diyaar u ah anigoo kabinetka ka mid eh anoo ku hadlayo magaca madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan kabinetka hirshabeelle waxaan ka mahad celinaa dadkii sida tooska iyo sida dadbanba uga qayb qaatay hirgelinta dhismahan waxaan joognaa xaafadda howladaag khaasatan laaltiila maaragtay uu ka socdo laami aad u qurux badan ku samaynayaan horumarka waxaa noo socdo iskuulaad waxaa noo socdo jidad waxaa soo socda jidad kale waxaa soo socda buundooyin fara badan sidaa daraaddeed aada waxaan ugu faraxsanaa inay garbigayga taagan yihiin wasiirka wadada laamiga ah ayaa door muhiima ka qaadan doonto fududeynta isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha isaga kala goosha magaalada beledweyne iyo degmada fardhibaax ee gobolka hiiraan